maanta oo isniina waxaa odayaashu ka doodayaan dhirtii midhaha ay dhirta midhaha qaraabka laga gurto midhaha mira bixisa mirahaas ama xooluha kaficsadeen ama dadka meesha ficsado dhirta miraha bixisa ayaa laga hadlayaa odayaashu ay ka doodi doonaan odayaasha ka doodaya waa waxaa kamid a saqib baale waxaa kamid a siciid waxaa kamid a daahir farshe waxaa kamid a dhegaweyne waxaa kamid a axmed nuur oo qaybinaya ko geedka ugu horeeyaanu ka hadli doona waxa waaye berdaha mahmah baa jirta berdaha miraha iyo daraga iyo daraga mira berde duuduub baa lagu cunaa mira daray duuduub baa lagu cunaa waxaan ku horaysiinayaa saqaburaare saqaburaare oo geedkan layahay berdaha siduu eg yahay mirahaasuu bixiyo maaya muxuu shafeeci maxaa see loo shafeecsadaa
waa tahay horta haddii aan ka hadlo inta anigu aan ka garanayo berdaha berduhu waxaa weeye geed weyn ilaah baa weyne oo aada u ballaadhan caleen waaweyn buu leeyahay wuxuu u badan yahay had iyo goor dhulka dadibka ah ayuu u badan yahay saynu ogsannahay dhulka waxaynu ka nahnaa meelina waa mabac meelina waa dadib dhulka dadibka ah ayuu u badan yahay midhihiisu waxaa weeye midho aada loo shafeecsado laba nooc baa loo kala cunaa si aanu anigu u aqaano inta uu qaradha yahay qarad waa marka uu gahaydho lama cuno hase ahaatee marka uu bislaado yaa waxaa la yidhahdaa waa dhuguc midho berdo oo dhuguca weeye markaas sidaasna waa loo cunaa marka uu dhugucda nooda oo sidaysaa loo cunaa marna inta lasoo guro oo hadimaayo la kaydiyo ayuu dhuumaan dhuubaan baa la yihahdaa dhuubaan yaa la yihahdaa oo intuu isku dharo yuu sida timirta oo kale u macaan yahay ee marka isaga la kala jeexo sida darayga ma uu lahaa qanjidho iyo wax qurunah oo kale ma uu lahaa wuxuuse leeyahay xoogaa yar oo ma garanaysaa sida muxuu ahaa xoolaha dhamxagagooda ama carabkooda sida looda carab xanafta leh oo kale ayuu ku leeyahay xagga uurka waxaa weeye midho aada u macaan aad bayna soomaalidu isticmaashaa dhuubaanna waa ka dhigataa oo kayd bay ka dhigataa sidihiisa markuu bislaadana waa la cunaa waana dhiraha la qadariyaa oo geed abaareedka loo yaqaanaa weliba wuxuu intaasii leeyahay haddii la dakro oo gudun lagu dhufto habagta ka soo baxda dadku wuxuu ka dhigtaa xansho xanshadiisuna waa adag tahay oo ta markiiba dhammaata maaha marmarna laamihiisa isagoo aan raandhiis lahayn maydhaxdiisu ayan lahayn maydhax hagaagsan uusan lahayn dhallinyaradu way iskaga falaadaa oo intay soo goyso iyay isidhaahdaa bal ka dhigo maydhaxo laakiin maydhax ma yeesho waxa maydhaxda ku roon labada marka la yihahdo darayga marka geedkaas intaas anigu u dhaaf maayo waxaa kaloo la yihahdaa midho berde duuduub baa lagu laqaa mahmahadii aad sheegtay waxaa weeye waxaa laga yaabaa haddii uu geedkaasu caashaan hoosta laga yaabaa dixir inuu iskaga jiro markaas caashaan intaa dhuubaanta laga dhigin ee sidiisaa loo cuno haddii ho la jeexo waxaa laga yaabaa inkasta oo magacu ku baxay mahmahadu berdaha misna ka dixiriga u badani waxaa weeye hadiyo gool darayga laakiin aalaaba ma uu yeesho dixiri berduhu marka midhaha intaas u dhaafi maayo waana mahadsanta
daraga waxa weeye geed iyo cajaa'ib leh oo weliba geedkaa daraga ahi waa geed aada waaweynaada oo dhirta waaweynaata ayuu ku jiraa uu cad yahay caleemo balbalaaran ayuu leeyahay aalaaba wuxuu ka baxaa meesha dhulka uu ku badan yahay isaga iyo berduhuba waxay ka baxaaneen waxay ka baxaaneen waxa la yidhaahdo meelaha didibka ayay ka baxaan waxaan ku cilmi dhiibayaa daahir afqashe oo isaguna usoo gacan taagayo wax badan waxaan moodayaa miraha inuu inuu inuu hoobsada ama gurtay
mahadsaned geedkaa la yidhaahdo berdaha manaafacaadkaa lagu sheegay waa manaafacaad badan yahay waana ku raaxsanahay intaa uu ka sheegay sikiburaale waxaan ku kordhinayaa anigu inta aan aqaan markuu si wanaagsan geedka weyne u baxa dhirta horta soomaaliya ka baxda waa geedka u weyn anigu inta aan aqaano quwaddiisa marka la eego waa kow dhulka uu ka baxaana waa inuu yahay dhul dadiba waa laba xididkiisuna waa inuu meel daloosho haysto oo laga yaabo inuu biyo haysto oo meel uu ka gaadho xididkiisaa dheere waa laba
caleentiisu inta aan aqaanay geedahee soomaaliya ka baxdana waa geedka oo caleema balballaadhan geedkan magaalada xamar ka baxay ee la yidhaahdo beebaaniga yuu weliba xoogaa kasii caleema balballaadhan yahay marka ay abaar tahay caleentiisa haddaad intaa geedka u korto xoolaha u soo daadiso dee in yaroo aan waxbaba ayn baad neef walba deeqaysa oo caleemaha siyaadada awaaleeyahay midhahana geed ahaan waa geedka ugu midho wanaagsan haddaynu soomaaliya sharca ka baxa oo dhan eegno waayadii dunida colaadaha iyo waxaasu ay jireen ee dadka qaar xaydhoobi jireyna dhirta lagu noolaa geed ahaan isagaa ugu wanaagsan reerka geed qura ee berda-a ee soomaaliya ee geedka hoos fadhiisay ee sanadkii labada goore uu baxo yaqiinay ee shimbiraha ka ceshan jiray marka uu yahay uu bislaado waxa ay ka cunaan mahe waxa kale way warayaan xashimay ku gurayaan duni dhan buu samaynaya ilaa waa geed weyne raashin muddo loogu talagalo ayuu isagu samaynaya a marka haadka markay ka rawdaan iyo shimbiraha iyo waxaasoo ay geedkaa ka shaqaystaan dad dhan oo soomaaliya yaa ku soo gaadhay oo waagii dambe xoolaystay oo laga yaabo geed qurigii inuu anfacay oo berdi'i markaan leeyahay markaa geed soomaaliya u baxa oo geedkaa ka nacfi badani ma jiro waa sababaha waxa aan sheegaya midhihiisuna sidii caraba loo sheegay waa maxaan dhaaf aan dabadeed wax la midihi jirin waxa uu cajabta leeyahayna waa marka midhihiisii la qallajiyo ee midhaxda loo dhigo ee uu noqdo dhuubaanta markaa sidiisana waa loo cunaa haddii la doonana subag baa lagu daraa waana ka waawan yahay waa geedkan la yidhahdo maanta sabiibta ee suuqa lagu iibinaya iyo isaga lama kala yaqaano kolka uu qallalo xagga macaanka geedka horta geed qiimo way soomaali ugu fadhiya wey haddana se waxaaba dooda in madadkii laga qaado geedkii nacfi laguma hayo midho yar yar unbaabu bixiyaa markiiba waa soo dhacaan dhulkaa risqigii oo dhami uu ka wada dawray yaabaad moodaa inuu cidhif ku yeeshay geedka horta sidaas u ahayo geed isagu dhirteenna la qiima a ma aha waa ka qaalisan yahay geedka la yidhaahdo dariga an isna idinku daro darigu ma macano isagu wuu ka baxaa jadbkana wuu ka baxaa berduhu isagu shuqul kuma le meel mamaca weligii berde mamac ka baxay cidina ma arag keerso labada dhanba waa la saaxiib sida gobkuba yahay oo dhilcaynkaas oo kale oo meel walba buur iyo banaan iyo ciid iyo meel walba raacda ayaa iska jirta isagu waa ka gaar soomaalidu waxaabay tidhaahdaa berdahaa yidhi dadibay an kugu dhaxo waad igu xididaysanaysaa habeenkiiba ku dhaxay dabeedna waa ku xididaysay berda wuxuu la saaxiib yahay meel dadiba haddaan dabadeed darayga ay saaxiibka yihiin isagana u dhaafo darayguna waa geed isaga sidiisa oo kale u baxa oo caana leh oo quwad weyn oo aan xaggaa laga kala oqone xoogaa ka caleema yaryar markaasuu isaguna marka u midhaysto waxaad moodaa naaso oo kale oo dhinaca isku wadacaya oo sida bahalkaasu midha u bixiyo aanad malaynaynin markaasay gacantaa haddii lasoo laabo tantoomay la ekaadaan isaga midhihiisu waa ka midha waaweyn yahay isagu wuxuu kaa kaga sii horeeyaa marka uu yahay gacaydhkii aanu bislaanin isaga waa la kariyaa oo dad baa cuna oo raashin buu noqdaa kii horeynu soo sheegnayse lama cuno ilaa uu yar jilco oo maaragtay biseelku soo dhow yahay keer waa guduudtaa isagu midhihiisu guduud bay noqdaan oo lagu yaqaanaa waana weynaadaan sidaas baa dabadeedna loo cunaa isagana cajabtiisu waa marka la qallajiyo midhihiisii isna sidii berdihii aan soo sheegay laga dhigo dhuubaan yuu isaguna kana sii midha waawan yahay macaankana la mid yahay waana la wadhaa markaasaa waxaad arkaysaa dad laguma sooriyeynayo kaa iyo sidii subag iyo cad isdaraya baad arkaysaa daray iyo subag la isdarayo waa waxyaalaha sharafta weyn soomaalidu ay u taqaanaa ee maalintii ninka kuusoo hargala haddaad labada hayso haddaad xoolihii ka gaadhsiin kari weydo ama soor kale oo magaalo dabadeed uu jamtaa ka saaraya
darayga iyo berduhu waana saaxiib waana labadaa geed waana dhirta aad iyo aad uga soo qaatay hawlaha waaweyn dhulka soomaalida markii uu nacfigu yaraa bal hadda anigu intaas yaan ku dhaafayaa
daahir oo warkii waxba kama aana tegin laakiin waxaad tidhi geedka la yidhaahdo berduhu waa geedka ugu ugu horeeya runtii waa geed horeeya aad iyo aad u horeeya laakiin markii loo eego isagaiyo canjeelka canjeelkaa isaga ka horeeya run ahaanta canjeelkaa ka mira macaan oo ka fiican oo ka aad iyo aad uga horeeya berduhu waa geedka cab- canjeelka ku xiga waana ohan karnaa laakiin ma ohan karo eh, geedka berdaha ayaa ka horeeya labada marka ay dadkay u wada baxaaniin oo meelaha ay ka wada baxaaniin dhulka buuraha markay eh, ay wada baxaan haddii la isu eego laba waa loo kala guuraa labadooda waa loo kala guuraa oo canjeelka wuxuu ku xigaa timirta waxaa ka horeeya iyada isaga canjeelka ayaa ka horeeya intaas ayaan ku darayaa Eh, siciid ma ku ma kugu soo wareejaa
waa mahadsantahay axmed Een, geedkan ee, sidaa looga sheekeeyey ee, weeye waana geed ee, sida loo sheegay qiimo weyn ku leh Ee, bixidiisuna waxa weeye meel oomanaa kama baxeen weligiis meelaha biyaha leh ayuu u badan yahay Ee, dhedibkana waa sida loo sheegay dhedibka ayuu u badan yahay meelaha dhedibka dhedibka waxaad moodaa inuu ciidda kale ka jilicsan yahay dhulkiisa oo jileecaas ayaa xididkiisaas oo dheeraada ayuunbuu jadibka uga baxaa waana meel weligiis god ah ayuunbuu salka ku hayaayo xididadiisu siday u arooraaniino eh, beelaha godadka ah iyo maaragtay eh, jadibka ka mida ayuunbuu u badan yahay Eh, mirihiisu eh, sida dhirta kaleeto caleemaha hore kama baxdo waxay ka baxdaa jiridiisa unbay isku dhaxdaayo eh, geedka jiridiisa ayuunbay sidii waxay uga soo baxdaa eh, een laan yar oo kuusan dabadeedna mirihii halkaasay ka faafaan oo jiridiisaas bay ku wada dafan yihiin Eh, cuntadiisu waa sida la sheegay oo aad iyo aad bay cuntadiisu ay u wanaagsan tahay Een, geedkaasuna waxa weeye dhirta dee dadku eh, isticmaalkiisa waagi hore la isticmaali jiray laakiin hadda maanta eh, fariis iyo baastala lagu bedeshay oo lama isticmaalo maanta waxa weeye dhirtii hore waagi hore dadku midhaha ay isticmaali jireen dhirta aada loogu faani jiray bay ahayd mahmaadiisna waa taa laynoo sheegay oo waxa weeye gudahaba waxaad moodaa sida eh, mirihii gudaha in bahaluhu yar yari eh, inay ku dheereeyaaniin oo bahalo yar yar baa gala gudihiisa oo dhexda gala marka haddii la kala jeexo qofka eh, waa ka wasuusaya marka hore markuu arko bahalaha marka saasaa mahmaada keentay oo duuduubkaas laskaga liqaayo waxa weeye eh, laakiin markuu qallalo lama eh, malaha bahalahaas way baabi'ayaan oo laakiin intuu qoyan yahay weeye bahalahaas waxay ku dhashaanin sidaa bahalkan ee suuqa laga cuna muxuu ahaa geedkan maya ka maya kan kale soo aan kan suuqa laga cuno kul bahalaha kuskuuska maya midka kuskuuska aan idhi war kale laga cunaayo ya Be- beedaan maya beedaanka ma beedaanku magan ah wan eh, bahalahaas yar yar baa u badan marka eh, geedkaas anigu intaasaa kusii dari lahaa waa mahadsanta
Si- eh, saytuunka ama sisibta Ah, ama ama sabiibta Eh, waxaa jira geedka kan la yidhaahdo da- eh, eh, berdaha iyo daraga labadaba Eh, midhahooda waxaa ku jira wax gudaha ugu jira jira oo la sheegay Eh, marka waxaa la yidhi eh, laf dhirta eh, waxay leedahay qurxub waa garanay laf waan garanay qanjicir waan garanay Eh, marka berdaha iyo daraga waxaa ku jira wax la qanjicir qanjicir annagu kolba waxaan u naqaanaa qolooyinka reer bariga ma aqaan hadduu diyaarata noqda Eh, eh, waxaa waaye waxay leeyihiin qanjicirkaas qanjicir wax qanja qanjid oo kale taa oo qanja qanjid ah oo yar yar ah oo aanad qurxubna ahayn oo sii adkayn Eh, eh, lafna ahayn oo sida timirtoo kale ma aha qurxubna ma aha oo sida canjeelka oo kaleetana ma aha Eh, marka a marka bal waxaan ku celinayaa ninka la yidhaahdo eh, dhegaweyne dhegaweynehu maxaa u taqaaniin waxaa la yidhahdo waxaa gudaha ugu jiro yar yar
waxa weeye horta dhibku waa garani wax badan ka soo maray waana kala waaweyn yihiin oo waxa lama dheer dheer bixiyo waaweyn daray oo lama balballaadhanayo berduhuna ballaadhku u baxaa berduhuna waa geedka nactiga badan le wixii hore ee odayaashu ka soo sheegeen anigu waxba kale kuma kordhin karo waxaan ogahay inuu asal guduudan guduudan guduudan oo aan shayga la geliyo loogu noqon karin aan wadamaha iyo gashanno ku aslano inuu iyana isna leeyahay birdigu waa asalkiisu xijig gududan dhiigoo kale yahay waagii horena sidaa ay sheegeen odayaasha ee daahir afqarshe sheegay markii dambe dadkii caydhoobay ahaa daraawiishtii ninkaa ka soo baxay inuu isku qabsado sida xoolaha isku laayay bir- birdi in rag baq la qaybsado oo rag iska lahaa bir gooniya oo dadka kale u diidi jiray waxay meel ka wada baxaan geed la yidhaahaa heeli oo higle la yidhaaho marka labadaasu isugu bislaadaan waba ku dadku waba ka guduudan jiray oo raashin kale ma ay dooni jiray dhawaar markii la xolaystaa laiskaga lis laakiin dadkii daro ina cabdillahi xasan ka soo baxay ninkii berdiyaashaasoo bisil dadkii u yimid oo iska hoos fadhiistay waana qaybsadeen oo waa kala yeesheenba dhirtaas muhi- inay sidaa muhiim u yihiin weeye intaa odayaashu yihiin waxba kuma dari karaan weli su-aasheedii way taagan tahay waxaan ku celinayaa faqburaale faqburaale waxaa yaryarka oo gudaha ku jira magacoodaan u baahannahay ilmaadaan waxa wax la baaraya
horta sidaan anigu bahalahaas u aqaano si aad u ogsan tihiin waxaa jirta meel magaceeda la yidhaahdo geeda midhale geeda midhalahaas waxay u dhaxeeyaan garowe iyo laascanood garamay hoos ka xigaan geeda midhalahaasi midho kale marka maaha waxaa weeye waa darayga iyo berde waxaa weeye kayn weyn oo iska siman oo aan daraygaa iyo bardaha mooje wax kalaba ayaan ka bixin marka saasaa loo yidhi geeda midha leh haddii aynu u noqono su-aashaadii ahayd marka midhaha bardaha ama midhaha darayga la kala jeexo waxbaa hoostooda lagu arkaa waxyaabahaasna waxaa weeye haddii la kala jeexo dadku waa ka wasuusaa oo ma cuno qaarkood waaba laga guraabo inta sidaa loo soo qabto khusuusan u badan xagga darayga marka saa loo kala jeexo wuxuu leeyahay qanjidho qanjidhadaasu af yaroo dhawoon bay marka hore leeyihiin salka hoosena waa in yaroo kuusan oo aada moodo sidii bure la soo gooyadoo kale ah marka qanjidhaa la yihahdaa daraygaa qanjidha leh laakiin berduhu wuxuu u badan yahay ama xagga ee caarada xaggeeda hoostaba ka gasha oo xoogaabaa ku waxaysma sida xuubka caarada iyo hoosta ka gala labadaba bahal yaroo duulduula oo sida tan bahasha tan lo-da fuusha ee gel- ee gelmida la yidhaahdo bahal yar yaroo ah oo duulaya yaa hoostooda ku jira oo isagu ruuxiisuna halkaa iskaga nool qaarkood laakiin kulligii ma wada aha ee waxaa weeye sida xoolaha cudurku ugu dhasho yaa marmarkoo bahalkaasi uu galaado markaad saa u kala jeexdo yaa bahalkaa yaroo duulduulaya kaaga soo baxa oo sida gelmidoo kale ah oo kasii yaryar markaas kaasna aashan hadli maayo uun subaacaas uun iska noocaasa mooje magaca loo yaqaano anigu haddaan u xusuusnay ma ay jireen laakiin kaa kale cadcada laga gooyaa darayga waxaa la yihahdaa qanjidho war qanjidhada ka gurbaa la yihahdaa bahalka sidiisa ha u cunin saasaa soomaadu aan ugu aqaana
waad macsanta aniga waxay saasaan kugu dhowahay qanjid iyo ama qanjiro ama ama qanjic ama ah, wax- si kastaba ha loo dhehee horta waxaa la yidhahdaa waxaa gudaha ugu jira eh, qanjidho ayaa la dhahaa Eh, hase ahaatee waxa waaye mirihiisu waa hoos daloole hoos daloole weeye oo gudaha waxaad moodaa inaan wax badni kaga jirin markaad fiiriso waa daloolaan hoos daloole weeye Eh, qanjirhadaasuna hareeraha iyo gudaha iyo kaga safan yihiin waa kow aan kasii gudubna bardaha iyo daragaan ka baxno eh, waxaan u gudbaynaa murcood murcoodka aan kasii faallay murcoodka geedkan murcoodkaahi waa maxaa la yidhahdaa muxuu ka baxaa geedkee ka baxaa midhahan weliba banaadir bay aad ugu badan yihiin Eh, waxaan ku celinayaa ninka la yidhaahdo kakaburaale
horta bahalkaa murcoodka la yidhaahdo ma maqalkiisa iyo araggiisa horta geed murcood la yidhaahdo oo beel ka baxa anigu weligii ma arkin hase arkay midhihiisaan arkay oo midhihiisana waxaa lagu cunaa banaadir ee koonfurta kale inay la raacsantahiyo in kale warkama hayo laakiin kolley xamar waa la iibiyaa waa la wadhaa miis baa la dul saaraa ciyaalkaa iibsada waa gudguduudan yahay ruuxaygu waa dhadhamiyey ee hadilid maayo laakiin geedkiisa ma aanan arkin hadilid maayo dhanaan waana dhanaan oo dhanaan buu leeyo macaan saasa ma laha murcood baana la yihahdaa waa u maqlay magaca laakiin geedkiisaas anigu weli maanan arkin ah
horta mircood mircoodka waa saad u sheegaysaa wuxuu ku badan yahay banaadir magaaladan xaar buu aad iyo aad ugu badan yahay geedka laga guraana waxa waaye geed ay dhahaan deegaan ayay dhahaan xagga waxaa looga yaqaan deegaanka canjeel xagga waxaa looga yaqaanaa deegaanka canjeel ha ahaatee canjeelkaas wuxuu leeyahay laba qorxobood mar mar leeyahay kan laba qorxobood ayuu leeyahay canjeelka ruuxiisa mar buu saddex qor- qorxobood leeyahay qorxobna wuu leeyahay canjeelku waa geed yaab leh oo wuxuu ka baxaa dhulka buuraha ee isagaana u timi u u mira macaan miraha haddii la yidhahdo isagu iska timir timirtuu xigaa isagu wax yar baa isaga iyo timirta udhexeeya midabyo badanna wuu leeyahay Eh, wuxuu leeyahay mid aada mirihiisu tiisa timirta u dhugucu yihiin mid mirihiisu aanay xun fiicnayn oo sida timirta timirta waata noocyada badan ah oo basri leh oo sixaari leh oo wax walba leh isaga timi- waxaad moodaa inuu ku dhow yahay sida daayeerku dadka ugu dhow yahu kanuna wax timirta ugu dhow yahay yani wuxuu leeyahay qaabka timirta iskuna quality maaha isaga ruxiisa isku mid maaha dhir baad yaabaysaa mirahooda dhuguca aan aan ku hayn karay oo sida timir aad mooyeysaa kama macaanba timirta mid baad arkaysaa aan aan fiicnayn oo adkaadahoo wax la yidhaahdo dara eh, la la la la la- la la dhigo eh, inta la waro baa wax la dhiga dhig ayaa la yidhahdaa ama qar waxaa la yidhahdaa markiisa u horaya waa qarar iyo diga dhig iyo dhuguc ayaa la yidhahdaa canjeelka marka murcoodka dhulka kan ihi oo dhulka ka baxa dhulka webiga agtiisa ka baxa geedkan ee murcoodka ah waxay ka guraaneen aalaaba waxaa laga soo guraa geedkaas la yidhahdo deegaanka ayaa laga soo guraa haddaan ugu haybiyey waxaa deegaankaa laga guraa hadda deegaankaas wuxuu noqday dhis ugu alwaax fiican oo ugu fiican oo ugu ugu qiimo badan soomaaliya eh, ayuu ayuu noqday eh, marka waxaan ku wareejinayaa siciid isaguna siciidow bal marcoodka adiguna saad u arkaysaa
axmed waa mahadsanta anigu geedkan ee, marcoodka ah iyo ee, ee, canjeelka waa ee, aragtidayda laba geed oo aada u kala duwan ayay ila yihiin ee, amaba yihiinba taas waa ku diidanay ee, axmed nuur sababtoo ah waxa weeye marcoodku adhaan tilmaan ka bixiyo waxa weeye geed ee, aan aada u weynaan caleemo yar yar buu leeyahay mirihiisu siduu fubraala u sheegay waa kuwa hadda xamar dadku waa yaqaaniin markuu bislaado wuxuu leeyahay ee, biirka kore haddii laga dilaacsho waa macaan laakiin markii xoogaa yaroo wuxuu leeyahay ee, ada ah oo u dhaxeeya dubka kore iyo lafta marka la cunahayo lafta xaggeeda loo sii socdo dhanaan weye oo liinta waa ka dhanaan yahay marka koreeto oo unta koleto qofku hadduu afka gashadana waa macaan marka geedkiisuna wuxuu u ba caleemo yaryar buu leeyahay oo u eeg caleemaha xamurka xamurka eh, caleemihiisa ayuu og yahay Eh, haddaynu hadda eegno oo qaarona meelo dhow dhow baa laga helaya oo inagama dheera oo meelahan dhow dhowba ay- ay ka gurtaan ciyaalku markay du- eh, meelahan xamar geesihiisa ay u baxayan En- en canjeelkuna waa geed weyn oo wuxuu leegyahay geedahaynu ku sheekeynayna hadda oo daraga iyo dhirtaasu laaleegyahay isagu marka uu bixidiisu marka waa kala duwan yihin Eh, wuxuuna leeyahay eh, bahalkan eh, marcoodku wadax taagan wadax taagan oo aan aada u dheerayn laakiin eh, wadaxda jerinka oo kale oo gaaban ah buu leeyahay geed har le ma aha oo har ma yeesho isagu har weyn oo saasa ma laha laanlaan buu u baxaa sidaasuu mirihiisu eh, eh, ay yihiin haddaan anigu arkay kuwa eh, ka baxa dhinacaas eh, bariga iyo kuwa halka ka baxa waxa weeye kuwaasaa miro waaweyn kuwan haad iyo aad bay miradu u yaryaryihiin laakiin kuwaasa mirihiisu aad bay u waaweyn oo miraha waxay laalaeg yihiin eh, liinta eh, dhanaan xoogaa bay ka waaweyn yihiin sida uu sheegay buraalina weeye miruhu markay bislaadaan waa eh, gaduudanayaan gaduud eh, raacayaan dahab raac bay noqonayaan Eh, bahalkaasu sidaas weeye laakiin inaynu bal su-aalihiisa iyo tilmaamihiisa haddaynu dib aan ugu sii noqono eh, bal axmed nuur baan hadda ku celinaya bal isagana tilmaamaha
marka waxa weeye banaadir wax yaab leh waaye oo dadkan banaadir jooga haddaad hadda aynu tagno aynu tagno waxaynu arkaynaa laba geed oo la iibinayo baynu suuqa ku arkaynaa labadaa geed oo la iibinaya mid waa mid kuusan oo geedka qodaxeeda ka baxa oo dhanaan kale mid kale isagana mid yar yar oo gu- isaguna aad arkaysaa g- oo isaguna ka duwan oo oo oo deegaanka siisaas oo isagana gootaas kala muxuu yahay wuxuu kala murcood buu ku leeyahay labadiiba mid walba murcood ayaa horta layna leeyahay marka gootaad waraysanay aan geeda kan aan aada u weydiinay oo nidhi wareere geeda kan horta kan labada miraha qorxubtaa ogada way saga wada egyihiin oo mid waliba gududanaya mi- canjeerka xagga ahaana waa madoobaan jiray sidii timirtu madoobaan jiray Eh, markaad aragto mid canjeerka wuu egyahay oo labadii lafood wuu leeyahay gootaad ka dhambasho labadii lafood buu leeyahay midna wuu kuuskuusan yahay oo sidaas oo banaankaas ayuu leeyahay goortaynu weydiino labada waxayna leeyihiin waa murcood ayayna leeyihiin garan weyne bal waxaan ku celinayaa fiqburaal ahalan muddo gacanta agayo bal fiqburaal laba geed kala gora
horta anigu intaana kuwaa u gudbin waxbaan idin xusuusinaya waxaan idin xusuusinayaa dhirta koonfureed khusuusan banaadiga iyo dhirteennu arki jiray way isu eg yihiin waana kala duwan yihiin oo waxaad eegtaan midmetel cadaadeena aynu arki jirray xabagta aynu ka cuni jirray maaha sidii aynu ku arki jirro waa si ka duwan quricii aynu arki jirray waa ka duwan yihiin quricii geedaha haddaad eegto gargarada iyo sifaarka iyo hadhilan maayo waa ku yaalin dhulka laakiin waa ka duwan yihiin dhirtii aynu arki jirray oo waxaad moodaa in ciiddu ugu wacan tahay kala duwanaanshaha dhirta oo dhirina si qurux leh u baxdaayo oo hadli maayo ku qalbi qalbigaaga wanaajiso oo udgoon lahoo wanaagsan tanna waxaad moodaa in sidii loo guraayay dhirtaas oo loo dhamaynayay oo hadda sida ay boqol goor isbedeshay oo nooceedaba isbedelay baad moodaa aad haddaba saas awgeed midhaha kan iminka labada midhigow ee la dhigo midna la yihahdo deegaan bay yidhahdaan midna waxay la yidhahdaan murcood mid wuxuuba usii egyahay sida midhihii xamurka ama sida midhihii gobka ayuu usii egyahay mid waa ka ay yidhaahdaan deegaanka murcoodkuna yarahe waa ku iskusan yaho sida liinta yaad mooda inuu yarahe ka yar yar yahay laakiin si waa ka biyo biyo biyuu leeyahay yarahe oo waa ka biyo badan yahay marka markaad eegto waxaynu u daynaa in calashaa dhirtii kala bedelan tahay oo iminka canjeelkaa waxmed nagu sheegay iyo kan iyo deegaanka midhihii waana isu egyihiin waana kala duwan yihiin waxaad ka moodaa sidaa dhirta u kala bedelantay inay markii hore isku dirhaayeen laakiin sidaa dabeecadda u kala bedeshay ay u kala bedelmeen baad moodaa intaasaan kaga hadlayaa niman xaggana yiqiina xaggana doonyo iyo ka sameeyey kuwa walaalahay oo aan weydiiyey waxay yidhahdeen geedka deegaankahay waa canjeel markaad mirihiisa arrintana mirihi mirihi uma eka laakiin lafta lafta waa ekta lafta markaad dhamasho lafta waa ekta lakin midabka uma eka geedka muuqaalkiisa canjeelka uma eka uma eka laakiin sifadii iyo weynaanta iyo xoog weynaanta wuu leeyahay oo canjeelka waa ka xooga waaweynaado oo canjeelka dhabas waa labada dhir- dhirta waaweynaato oo aad waaweynaato wey miruhu deegaanka geedka ahay waa canjeelkii ayay waxay yidhahdeen waa canjeelkii oo aan iskadiyin oo si nafsi canjeelkii xagga ahaa ayaa deegaana ayay dhaheen ayay saasay dadkii yaqaanaa ku sheegeen murcoodkana xoogaa buu kasii ogada way isaga egyihiin marka halkaas murcoodka eh, geedka la yidhahdo canjeelka iyo deegaanka aan ku dhaafno daahir afqarshe amaan canjeelka kusoo ceshaa geedka canjeelka maya yacni macnaha waa isku dir canjeelka iyo iyo iyo iyo deegaanku Eh, canjeelku waxaa weeye geedka aad iyo aad buu weynaadaa wuxuu leeyahay caleema balbalaaran buu leeyahay jirid weyn buu aalaaba yeeshaa laama lugtoolaha waa yeeshaa lugtoolaha saasuu u baxaa Eh, wuxuu ka baxaa aalaaba dhulka sarreeyaha iyo qararka ayuu aalaaba ka baxaa Eh, wuxuu ka baxaa wuxuu leeyahay miro aad iyo aad u macaan badan oo kala nooc nooc ah aan miro mirihiisa ma xadadi karo laakiin waxay ku dhowdahay anaa sheegay oo waxay wuxuu u dhow yahay timirtuu xigaa yani canjeelka markaynu na- dhanaano timirta markaynu ka nimaano canjeelkaynu imanaynaa darajada saddexaadna wuxuu noqonayaa berdaha ayuu ayuu noqonaya darajada saddexaadna berdahay noqonaysa marka canjeelka nin la yidhahdo daayeer ayaanba laga dhicin karin si kastoo aad yeesho wax kastoo aad qabato barigaasi daran buu uga baxaa buuraha sanaag iyo bariba wax dar aad iyo aad uga baxaa waad yaabaysaa waxaad moodaya hadda geedka ugu tiro badan oo buuraha ka baxa inuu yahay canjeer meel walbaa ku yaal laakiin geed walbaba laba kun oo daayeer ah ayaa hoos fadhida looma dhowaan karo isaga ayaa ilaashada isaga ayaa isaga iyo geedka xankoobka iyo xabasta loo gurtaba labadaaba looma dhowaan karo daayeer baa iska qabsadaba ayaa qabsaday marka daayeerkuna waa geedka keliyuu ku nool yahay cid kaleetona mar uma uma u- uma ogolaba haddii lagu galo ama aad dhulku guran jiray daayeerka aad gasho maantaas waa wuu kula dagaalamaya wuu kula dagaalamaya daayeerku hadduu marka haysto canjeelka haysto miro kale ma doono laakiin markuu canjeelka waayo miraa kaleu doontaa halkaa waxaa ka garanaysaa inuu ka sarreeyo geedku ka waa sarreeyo ma garat Eh, geedkaasuna laama buu leeyahay caleemihiisa aad duwan xoolaha waa loo jaraa oo waa lagu eh, eh, eh, waa lagu abaar baxaa waa geed abaareed oo laantiisa ma dhacdo wuu qabow badan yahay geedk geedkiisa banaankiisa aad iyo aad u qabow badan yahay harkiisu aad buu u qabow badan yahay Eh, haddii geed canjeeli meel geed canjeeli ku yaallo meel kale lama tago geed kale lama tago waxaa la yidhi geedkan bidcilka la yihahdo isaguna qabow badan laakiin haddii canjeel ka dhow yahay meel canjeel yaal geed kale tegi mayso qabowgiisa ama ballaarkiisa suu u baxaayo caleemihiisa balbalaaran oo qoraxda uga alaaba banaankiisa wuxuu noqon doona caynkaas noqon doona dhulka qararka oo sarreeya ayuu ka baxaa wale buuraha sare ayuu ka baxaa ayuu ka baxaa hadda waxaa la gaaray inuu yahay geedka ugu loox fiican oo geeda kan hindii lanoga keeni jiray inuu isaga yahay maadaama deegaanku uu la dir yahay isaga iyo deegaanku isku dir yihiin laakiin sida soqburaal sheegay ay kala gedisan yihiin deegaanku nafsa nafsa canjeel wey muralla canjeel ay ah, weeye laakiin magacaana xagga deegaan baa looga yaqaan xaggana canjeel ayaa ayaa ayaa ayaa looga yaqaan haddana waa geedka alooxa ugu fiican oo doonyaha laga samayn karaa waxaa laga samayn karaa bal doonya lo- eh, eh, eh, toban kun oo kintaal qaada ayaa laga samayn karaa Eh, halkaa aan kaga baxo waxaan u gudbayaa geedka la yidhaahdo quraca waxaana ku wareejinaya marka ugu horeeya daahir afqarshe oo nastay daahir afqarshe oo quraca iyo faa'iidadiisa iyo siduu yahay iyo geedkaas jirkiisa iyo inta la dira iyo midhaha ka baxa bal waxaa noola
mahadsanid maalin dhaweedna quraca waa la taabtay laguma se dheeraan quraca waxaanu aqaanaa damal iyo duruje iyo timcad saddexdaa qolo ayuu u kala kacaa saddexdaba waa la hadhsadaa waxbaa lagu ootaa waa dhirta waddankeenna qaaliga ku ah ee wax weyn ka tarta markaa wuxuu leeyahay qabco ama dhaaneel qofba siduu u yaqaano mid waa la cunaa oo waa macaantoo dadkuna waa cunaa dunyaduna waa cuntaa midka damalka ka baxa waa qadhaadhahay oo waa qoolqoolaaban tahay oo sanadka ay baxdo way aada u fara badan tahay oo dabadeed riyaha iyo geela loo guro iyaga hadalkoodba ma noola xaydhna ma toosaan hasha aad dabad waxaa bartaana baruurna mala kici karaysaba maalintii iyo habeenkiina waxaad doonaysaa markay laba saacadood joogtaba waa xigsimanaysa waa dilaacaysa waa inaad markiiba u godasho intaanay kaa candho beelin xoor bay guntaysaa dabadeed ka riba may sidaas habeed bay tirililidba haynaysaa laakiin da waa dhibaato nin geel masruufaya ayaa tahadoo ninkii afar halaad wax ka badan kama masruufi karo dhulka damalka weyne ka baxe ee toga jiidali la yidhaahdo iyo ay u yihiin maaragtay ugu magac wen yihiina damalka midhani uu ishaysto weeyaan dhulka dambe geela sidaa loogu dhaqaalaya nirigtuna dhaqaaqaba kari mayso kurf hasha hadalkeeda iskaba daa geedka horta geedka caynkaasa weeye markaa waxaa loo ammaanay xooluhu nooc waliba waa u cunaan laakiin geela iyo riyaha iyaga hadalkoodaba daa markaa qabcada iyo dhaameelka qofba su u yaqaano yaa ka baxa geedkaa la yidhahdo quraca ee saddexda nooc noqda ee aan idiin soo sheegay wuxuu leeyahay maydhax aan taasoo kale jirin oo maydhaxda kale oo dhan ka wanaagsan oo haddaynu eegno matalan geedkan la yidhahdo xoolaha lagu waraabiyo ee la yidhahdo wadaanta ah, dawliskeeda ceeladhaa dheer iyo dhulkaa wax lagaga waraabsado xadhigga xiggiina farahaagu goynaya galoolkuna markuu qalalo markiiba wuu jabayaa dabadeed geedka quraca la yidhaahdo ee liila weeyaan dawliskaa dabadeed laba sannadood xoolaha ku waraabinaya lamadaadi xadhig loo tidco ilyayluly ka dogtaayo lufaba ka hadha dawliskii liil samaan jiray dawliska xadhiggiisuna waa inuu yahay damal geedkii kale aad ka samaysataa oo dhami waa uu ku dilaya haddaa sida kuwa dooyaha iyo maraakiibta iyo lagu sameeya qaymbaarta ah ka samaysa farahoo dhan bay ku goynaya oo wax micnaa kuma fadhiyo xiggu waa ka daalig galoolka iska daa dhirteenna kale macna caynkaasoo kalaaba maydhaxda uma leh dawlis haddaad aragto waa inuu yahay dabal ee laga sameeyado uu quracaa ka yimi oo goor walba waa iska liilayaa uu waa geed caqiiba laho dabadeed waxyaabo badan buu ka qaataa dabadeed waddankeenna maydhaxda hooyooyinku intay soo godka soo gooyaan ayay yar halwiyaan raxa hah buu leeyahay hahdaasay diidayaan gootin baa la yidhahdaa quruxdaan qiimi lagu darin waa gootin liil daran waa ka wiilku maaragtay gabadha markuu ku yara saydhayay uu lahaa geedkaa lasoo goynaya qootinka waa la yar harminaya oo maydhaxda laga diiraya oo dabadeed qootinkaasu maydhaxdiisu waa inay harar noqotaa harada dabadeed xariirta dabadeed maydhaxdiisaa cad iyo dunta iyo waxyaalaha kala wada gaarka ah yaa lagu kala hardhayaa lagu kala wada googoynayaa qiimo dheeraada buu inoo leeyahay oodiisana hadalkiisa ba iska dah baa halba soo mara meel qudhax lagu ooday qudhaxu dabadeed horta qiimaha siyaadada ah ayuu inoo leeyahay wuxuu kale oo leeyahay geedkan la yidhaahdo qabdhacda isagay u badanta marka dabeed xooluhu ay abaarsadaan geedka isaga lebiga la yidhahdo iyo isaga weeyaan geedka lagu dabta ee sagaarada dhab ay maraha usoo dooranaysaa ee qabdhacda la yidhaahdaa isagay ka baxdaa oo ugu sii badan tahay waxyaalahaasoo dhan buu leeyay geedka qudhaxa la yidhaahdaa bal hangoolka iyo sawirka gudinta iyo kuwaana iyaga hadalkoodaba iska daa xididkiisan marka uu dixdo haweenku ay dhigaha ka dhiganayaan hadalkoodaba iska daa hadda geedka waa geed qiimo badan oo aan laga sheekeyn karin balarigu intaasaan ku dhaafaya geedka quraca ahaa
horta geedka kan quraca aad iyo aad ayaad eh, manaaficadkiisa u badan yahay sida eh, daahir afkaasi uu sheegay Eh, waana geed aad iyo aad qiimo badan dhulkeena ku leh waana dhulka saxaaraha ka baxa eh, dhirta saxaaraha ka baxda geedkaas waxaa loo malaynayaa magaciisa uu sito oo qurac la yidhaahdo inuu ahaa afkii kuusheed inuu ka yimi oo masriyiinta horena ay waxyaabaha loo dariishado afkeenna facweynaantiisa ereyada loo dariishado ereyada aad u facweyn inuu yahay ayaa ayaa muuqata maxaa yeelay waxay raaca mar haddii cayn ah, em, qoraac iyo qoraac iyo caynka saa u dhaca oo raaca ah waxa waaye waxaa iska lahaa afkii masriyiinta horeeto ayaa laga helay marka isaga waxaa lagu tirinayaa dhis ugu da-weyn inuu yahay waana da-weynaaday dhir baa jirta dhowr boqol oo eh, laba laba eh, eh, eh, saddex kun iyo afar kun sa- sano iyo jirtay inay inay inay inay inay- inay inay usaga ka mid tahay marka horta geedku geed aad u qiimo badan weeye ko wuxuu kaloo geedkaas marka uu leeyahay aan ku noqdo waxyaabaha aan soomaaliga dhinaca ka baarayno ko horta marka u horreya wuxuu leeyahay ubax ee waxa la yidhaha xay oo waxaa la yidhahdaa eh, eh, eh, eh, eh, eh, markuu baxayo oo miro bixinayo wuxuu keenaa waxa la yidhahdo horta wuu xayaa kaaga darane laba geed weeye oo geed lab oo oo xaylab la yidhaahdo iyo xaydhidig weeye marka wuxuu baxaa dabaysha eh, bisha la yidhaahdo eh, abriil ayuu bilaabaa guga hortiisa ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu xaygiisu baxaa waa kow Eh, xilluu ku baxaa isaga iyo timirtu mar bay wada xayaan isaga iyo timirtu mar bay wada xayaan waa kow Eh, hay eh, meesha ubaxa laga yaabo sa waxa la yihahdaa eh, hay hay cad ayaa la yihahdaa marka haygaas waxa la yidhahdaa haylab iyo haydhidig saan hore u sheegay kow markuu xayo xaygu wuxuu tuurayaa xaygu waa dhacaya wuxuu samaynayaa eh, wuxuu samaynayaa waxay dhimbil dhimbil baa ku duulaysa dhimbil isub dhimbil baa ku duulaysa dhimbishi muddo markay iyana joogto oo dhowr bilood joogto ayay misna waxaa isu bedelaysaa eh, caloolidu isu bedelaysaa eh, bay isu bedelaysaa qubcad Eh, caloolidu isu bedelaysaa calooliyow markay ka baxdo ayay waxay noqonaysaa qubcad migrant yani waxaan idhi marka u horreeya geedkan wuxuu sameeyaa waxa la yihahdaa ruqur waxa la yihahdo oo yar yar uu soo saarayaa ruqurtaas waxay noqonaysaa xay bay noqonaysaa xaygaasu oo markuu miro bixinaya xaygaasu dhimbil bay noqonaysaa dhimbishii markay muddo joogtaa waxay bixinaysaa calooliyow bay samaynaysaa waxay yeelanaysaa eh, qurxub bay yeelanaysaa qurxubtu markay calooliyow u dhammaado oo xilliga calooliyow ay ka baxdo ayay qobca no- noqonaysaa mirihiis horta geedka qobcada la yihahda intaas oo heer ayay martaa waa kow waxaan ku celinayaa ninka la yidhahdo da- eh, fiqi buraale Eh, fiqi buraala bal marka horta kusoo horaysiinaya wax yar igu sano waan kusoo celinayaa
horta geedkan isaga ah ee- ee- ee ee qudhaca la yidhaahdo geedka geedkan qudhaca la yidhaahdo ee noo ka Eh, eh, haddana cafwan iga raali lahaw fiqi buraale waxaan ku wareejinaya dhiga weyn
meeshan eegan iyo marba ka hadlay quraca anigu siman u aqaan waxa kanaad sheegaysayna male haddaad axmed nuur tahay waa kaaga oqoonkooga haddii run la doonayo geedka soomaalidu ka xidigisa wey shidaalkii geedkaasaanu ka xidiginaa doogii dhirtaasi ku jiraa isagu macno male jilaalkii mar waa mugxisan yahay oo caleenba laguma oga bildhaxameed oo dhan iyo diraacda laba bilood waa mugxisan yahay bishii saddexaad wuxuu saarayaa man mankaasa sagaaro iyo waxaro iyo cadhig iyo waxaasoo loo ay cunayaan oo ka guranayaan bisha habaradi la yidhaho ugu dambaysa cirku da-ayay magool buu ku dhusanaya madow oo caleen cusub baa kasoo baxaysa markaa roob baa la filinaya waxaa la yidhahaa xilli baa joogay ee qudhici mankii ma sa- ma saare magdi mankii mar hadduu barbarna ka cawlan yahay barbarna ma- caleentaa madow madow madow ka saaro waa weli waa dhiman tahay markuu isu saare magool midho noqdo waa geedkaanu ka xidiginaa waxaanuna uga xidiginaa jilaal in roobku noo da- da-ayo ilaahay baa haya roobka magoolkaa hadduu saaro cir baa la filinaya madow oo mankiisi waana taan odhan jiray markaan geela xitaa u hejino madoobaha qudha oo mankii riday magool eriday markaa waa inuu magool saaraa waxaraha loo gooyaa iyo adhigaa loo gooyaa magoolka markuu yahay sida loogu goynaya cirka ku da-a marka raggii horena waxay odhan jireen saddex boqol oo sano jira sanad waa eh, boqol waa dumcad boqollo waa damal boqollo waa dogob oo dogobkiisu boqol sano dogob ahaanayaa baa la yidhaha saddexdaa sano jira lagu mahmaahi jira boqolka hore waa dimcad oo yar- caruur buu xisaabsan yahay boqolka dambena waa damal oo dabalnima lagu nacfisanaya boqolka dambena waa dogob oo dogobkaa cad weeye waa engeg saddexdaa boqol baa qurxu jiraa baa la odhan jiray marka nacfigiisu siduu u badan yahay waa qabcadaa iyo magoolkaas labadaas ugu nacfi badan yahay markuu magoolka yahay markuu qabcada yahay labadaas u nacfi badan yahay waxyaabaha kale quracana dawliskii uu sheegay ee daahir afkarsi waasuu sheegayey dawlis waa ka lagu haysanaya dawlis waa qabo mahe waa qurac isku qabanna waa midkii qoda baa layidhi xadhigiisu biyo magaxdiisu biyahay cabtaa markaasay dabirtaayo waa weynaataa oo dawliskaas mar hadduu qodo xadhi xakabkan xoolaha lagu shubayaa iyo dhagax midna wax ka dhibi maayo oo waa dabirayaa oo biyahaasuu cabayaayoo markaasuu dabirayaa markuu hadhow engegana waa wax dhuuran mar allaal marka uu biyaha galana waa fidayaa oo waa cabaa sida dadku u cabaa biyaha oo biyahaasuu ka dhergayaa marka nacfiyadiisa raradaa daahir soo maray iyo waxaa ku noqon maayo raray leedahay waa lagu samaystaa kabadda lagu barxaadoo kabdaha galoolka iyo isagu isugu barxan yihin rarada googoosiyadaana waa barxan yihin qabcadana wuxuu bixiyaa sagaalka marka doog ujeesto iyo qabca saaraa oo ay bislaataa qabcadaasu mar waa curdan oo waa cusubtaada oo marka arigu cunaya iyo geelu iyo waxaas marka dambe xitaa dadku waa la cunaa markay ingegto ee ay noqoto qabac ee qabaxa ee cadrato xitaa dadku waa la cunaya xooluhuna waa cunaya marka hore ama gahaylka tahay ee qoyan tahayna xoolaha cuna ee dadku ma cuna waxyayaabo kale oo lalahaa waa la diirdiiraanoo daahirkan mala iiga cilmi roon yahayna waa jiraan aanu odhan jiray waano waa idinka nooga cilmi badan yihin soo ma jirin daahir anigu intaasaan ka gaari meeshana wax kale ma waa lolooda wax calaamada maya waa kugu soo celinayahay waxa waaye hal aan kuweydiinayo halka aan weydoonaya waxa waaye mirihiisa maraaxiisha ay maraan iskuma diidani nafciisa kaleeto waxa waaye dhirta miraha laynu ka hadlayna mawduucaynu dhirta miraha la wey marka mirihiisa ayaa waxay maraan saddex marxaladood marka anigu waxaan rabaa inaan saddexdaa marxaladood ah iga sheegto ay maraan oo ahaa marka u horeeya quxub yar buu soo saarayayo waxaad mooddaa wax madow oo kasoo baxbaxay geedka eh, laanta eh, dayada markeeda ama ama- ama qodaxda banaankeeda qod- dhir qodaxdeedaa weeye isagu dhirta qodaxda leh ayuu ku jiraa jirda waaweynna wuu leeyahay hadba sii u baxa sida daahir uu sheegay weye dhowr nooc buu noqdaa Eh, marka anigu taan doonaya taas wey hadda daahir waxaan ku soconaya fiqburaalow fiqburaalow bal adigu maxaad ka oran lahayd?
aadi dhexdhexaadiyo wuxuu yidhi howraarey buu yidhi nimba si kuu yidhi hadalowna nimba si kuu garay bahalkan horta quracaa iskuma aynu hayno inuu da'weyn yahay anigu waxaan cilmi ahaan uma hayo sheek ahaanse waxaan ku hayaa qurucu waa dhirta soomaaliyeedka ugu da'weyn yaa anigu sheek ahaan ku hayaa intuu jirana kama warhayo waxaas un la yihahdaa bahalkaas waa da'weyn yahay waa kow nafciisa aynu usoo noqonno hortaa geedku mar waa dhallinyaro marna waa nin koray oo adkaaday sida maska la yidhaahdo marka hore masku hadba wuu dhoqordhacsadaa soo ma arkin saasaa horta qurucuna isu midafrogaa hadba markuu dimcadka noqdo ee uu koro koro koro koro koro waa marka la yidhahdaa waa damar markaa qodax ma yeesho qodaxdiis waa yaryarta waa ka dhimatay qoraxda wuxuu yeelanayaa laamo baxa oo qurux badan oo iska kala jiidma oo markaad diirato aada yaabto mulaaxadooda aada yaabayso waa geed ka laga gooyaa markaad doonto ee daabka ama hangoolka toosan ee aan isagoo qallooc iyo wax kala midna lahayn yaa ka baxa damalkaasi ugu rogaa wuu gaboobaa markaa wuxuu noqdaa durufi durujahaas wuu gaabtaa markaa wadax ma yeesho isaguna maydhaxdiisuna marka haha ma leh waa kow oo saasaan ashan macnahaas lagu aqaanaa aynu eegno markaas sidee bay qabcadatanu u dhalataa ama caleentiisu u dhalataa dhowr caleemood buu leeyahay sidaa uu isu rogrogo ayuu isu rogayaa bidmatal waxaad ka dhigtaa iyadoo roob da-ay quriciina uu muruxsan yahay caleen uusan lahayn waxaa marka u horaysa soo baxaa laba nooc caleeni dhinac bay isaga soo baxdaa oo way iska simantaa qabcadii buu dhalinayaa waxaa dhasha wax qurxunoo intaa leego kurtun yara yaa dhasha kaasu markuu yarahe koro yuu dilaacaya dilaaca uu noqonayo wuxuu noqonayaa sidii wax yaroo soo baxado xay soo noqonayo geesna xay ka noqonay